marka laga yimaado ciidamada ku dhintay weerarkii nafurnimada ahaa ee shalay ka dhacay xerada turkiga ee magaalada muqdisho oo hadda ah warshadii hore ee nacnaca ayaa waxaa ku dhaawacmay lixdameeyo kale askartan dhaawacyada ah oo ay ka mid ahaayeen kuwo xaaladoodu culus tahay ayaa waxaa loo kala qaybiyey isbitaalada turkiga iyo kan madiina ee muqdisho isbitaalada turkiga waxay qaabileen labaatan askari oo ay xaaladoodu aad u liidato islamarkaana qaarkood ay ka go-een xubno sida lugaha iyo gacmaha halka isbitaalka madiina loo xawilay afartameeyo kale agaasimaha guud ee isbitaalka madiina ayaa ka waramay xaaladda afartameeyada loo keenay markay ahayd laba saac iyo bar ayaa waxaa lanoo keenay bukaamo oo tayadooda dhan afartan iyo shan qofood soddon iyo siddeed ka midna waxaa waaye bukaan jiif ahayn waa seexinay lix ka midana waxaa waaye bukaan socod ahaynoo dhaawacooda waa iska fududaan xaafadaha u dirnay tiro oo meyd oo la soo gaarsiina waa jiraan laakiin waxaan u malaynaha hal bukaan oo keliya ayaa isbitaalka noogu dhintay wixii kaleo faahfaahinna waxaa waaye laamaha amniga iyo gobolka banaadir ayaa lagala xiriiri karaa hadduu lahaydna dhaawacyada shan ka mida ayaa waxaa loo sameeyay qalimo oo aada u culus qaraxyada horta waxay u badan yihiin dadka feeraha ay wax ka gaareen oo waad dareemi kartaa firir haddii mar feeraha qof ka gaaro tubooyin iyo turajia la gelina qaar ka mid a ciidamada ku dhaawacmay camaliyadda nafurnimada ah ayaa waxaa laga soo qaaday badda maadaama ay xeradu ku dhowdahay waxaana jira kuwa ka badbaaday oo badda galay iyagoo ka baqayay in camaliyaddu ay xigto ciidamo xoogu galayaal ah iyadoo askartii gurmadka ugu tegay mar dambe ay baafinayeen taleefanadana ay ka qaadanayeen shira laga soo wacay isagoo badda yaallo oo badda galgalnay ninkaas maxay yireen mataqaanaa ninka la yidhaaho shaafici maxamuud maxamuud mataqaan haa aan idhi badduu yaalla hayranoo hadda badduu galgalnuu yaallaa waxay ahaydeen ninkiina hadda badda waa ka soo bixinay waana dhaawac lug iyo labada lugood ka dhaawacaya lugaana daran meeshaasuuna yaallaa baabuur wal soo saara baabuur soo saara marka baabuur soo saara baabuurka soo saareen way soo waceen waxay yidheen baabuur ciidamadoodan soo saarnay isbitaal madiinana loo soo qaaday marka isbitaal madiina u soo aad xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in ciidamadii shalay lagu beegsaday warshadii nacnaca ay ahaayeen kuwo turkida u daacad ahaa oo loo tababarayay sidii ay diinta ula dagaalami lahaayeen mana ahan markii ugu horreysay oo uu weerar nuucan ah ka dhaco xeradaas